subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxna meer haddii haysanay qodobada saaka wararkeen aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isticmaalka midhaha qaraha oo kusoo badanaya magaalada johor ee xarunta gobolka shabeellada dhexe mid ka mid ah madarasooyinka magaalada johor oo codsaday in laga taageero dhismaha dugsiga guddiga doorashooyinka qaranka oo diyaariyey goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan codeynta doorashooyinka muwaadiniinta tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo lagu qabtay gobolka banaadir gaadiid loogu adeegi doono shacabka oo la gaarsiiyey xarumaha gobolada puntland wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah u k oo xiratay safaaradeeda ku taala qaahira
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo salaasaha taariikhda waxay ku beegan tahay labada bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeena fidsan isticmaalka midhaha qaraha ayaa waxa ay kusoo badanayaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe nuur maxamed cabdi ayaa qodobkaasi sii dheeranaya qaraha ama xabxabku waa dalag ka mid ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay gaar ahaan xilliga kuleylaha gobolkan shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn uga baxo qaraha beeraleyda ayaa marahanaan iyo habraacyo marka ay beerayaan dalagan sida uu sharaxayo abuukar maxamuud jilcow qaraha horta waa in loo helaa beer aad iyo aad loo makiineeyey haddana loo helaa daawo markii biyo loo helaayo beerta intaadan biyaha ku shubin cagafaad geynay waa cagafaad marine cagaf markaad marisid biyaha ku shube biyo markaad ku shubtid biyihii ay dhammaadaan cagafaad geyne cagafaad marine hadda iyo shaqaalo waa la qodaa si looga daba tago qoyaankii markii la qodo ee biyo lagu shubo ee lagu shubo abuurkii la rido la abuuro waxaa dhacayso in webiga laga waayo biyo mararka qaar waxaad ku qasban tahay inaad beerta ceelka qodid ceelkaas biyaha ka soo baxaya calaalun aa loo dul istaagaa lagu shubaa biyaha haddaad tabarta aad ceelku qodaysid adan lahayn shaqaalaha biyaha doonaaya waa la keenaa calaalun aa biyaha loogu shubaa intii uu ka gaaro fadhi uu ka gaaro baahasha la yidhaahdo humburuq humburuq hergelisaan dhahnaa ama shimbiruhu ay hoos galaan ay ku hergalaan inta uu ka gaaro markuu intaas gaaro intaas biyo aad ka daba wadid laba maalmood saddex maalmood kabacdi aad biyo ku shubaysid ee aad ku barbaarisid sidaas ayuu horta uu ku koraa waayo ma lahan webigu biyo ama tabar aad ceel uga dhex qodid beerta ma lihid sidaa daraaddeed waddantu waxay kugu kalifiyey in dusha lagu keeno biyo oo aad haween aad u dirsato haddana calaalun lasii dul istaago oo biyihii lagu shubo marka biyo ku shubidda ah haddana kale ah dad waxay maqlaan biyaa lagu shubaa saa waa ku yaaciyaan ma la rabo lunka saa u taagan ee uu ka soo baxay qaraha ayaad waxaad ku shubee koomba biye ama galaas hadba sidaa u taqaan calaalun sidaasaa horta baalka lagu koriyaa markay biyo la'aanu ay jirto ama farta kuu soo saari weyso biyaha si aad beerta uga waraabsato markay biyaha kuu soo saari weyso waa lagu shubaa gacantaa lagu waraabiyaa markii gacantaa lagu waraabiyaa ku leeyahayna waa ama baaldi ama toban laad ku wadaa ama labaatan laad ku waddaa koombo baa hal koombaoo jaqafaad soo goosatay aad biyaha ku waddaa ama galaas aad guriga ka soo qaaddaa ku wadda aad haysataa waa u cabbire cabbirkaas kula shube marka laba maalmood hadba sida ciidda markaa carrada ay tahay
tacabka qaraha ama xabxabka wuxuu u baahan yahay qorshe daryeel joogto ah iyo waraabin waa haddii si wanaagsan loo maareeyo wuxuu beeralayda u noqon karaa miro faa'iido badan oo suuqa si fudud loogu iibiyo dadkuna ay ka faa'iidaystaan dhaqaalaha gobolkana uu noqdo mid gaara horumar wanaagsan mahadsanid nuur mid ka mid ah madarasooyinka magaalada jowhar ayaa codsaday in laga taageero dhismaha dugsiga saare cabdixuseen ayaa qodobkaa soo jeedinaysaa madarasada eytaanul masaakiin oo ah xarun lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka ayaa wajahaysa xaalad adag oo dhanka dhismaha ah taasi oo keentay baahi deg deg ah oo loo qabo dayactiri dib u dhis lagu sameeyo goobaha waxbarasho madarasada waxa ay ku taalaa magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed waxaana wax ka bartaa arday isugu jirta danyar iyo agoon oo aanan awoodin bixinta qarashaadka waxbarashada maamulaha madarasada aytaanal masaakiin macalin maxamuud cabdulaahi cali sow ayaa sheegay in xarunta ay la tacaalayso dhibaatooyin xoogan xilliga roobka iyadoo ay kusoo daataan biyaha roobka una keento carqalad weyn oo hakadgelisa habsami u socodka waxbarashada madarasada biyo waxaa lagu yeeshtay lacag lix milyan sagaal boqol lixdan iyo saddex kuna lagu yeeshtay oo farjan farjana ku jirto maxay maamooyinku waxyaalo badan ay naga qabanaayeen laakiin biyahaasaa aruuray maanta madarasada waxaa lagu leeyahay lacag boqol doolara lacag ayagaa cafiyeen lacagna anagaa meelaha ka keenay lacag boqol doolar ayaa maanta hee lagu leeyahay waalidiinta waxaa laga yaabaa qaar ka mid inaysan ogeyn diintaasna ee dad macallimiin ah bixinaayo lagu leeyahay ayaga ma lagu lahaa marka waxaa meeshaas ka cad madarasada inay meel ku tiirsaneen marka waxaan ka codsanaynaa hadda intana maqlayso iyo intana maqli doontabo madarasada maanta roob haddoo do'o maxaa yeele toban toban sanoo dhisan yahay roob hadduu dhibac maanta uu yidhaahdo waalidiinta qaar ka midna way og yihiin waa la fasaxa hadda waxaan ku jirnaa abaabul ah in madarasadaas labeeriya kor ah sidii loogu badali lahaa intuu roobkan imaanin isbuucyada soo socdo ayaan ku jirnaa dhanka kale macalin maxamuud ayaa walaalaha muxsiniinta ka codsaday in laga taageero dayactirka lagu sameynayo madarasada qofkii laba lamyeeri ku darsan karo qofkii alwaax ku darsan karo qof kasta dhab ahaantii kaalin ka geysan karo qofkii qof kale u sheergaray karo maanta dhab ahaantii ilmaha wax lagu baraayo waa ilmo agooman ah meel wax la geliyo waa meesha uu mudneed maanta ilmaha quruxda badan le aad u jeedaan waa meeshay wax ku baran lahaayaan meel cusub ma ahan marka insha allaahu waxaan hadalkay kusoo gebagabaynaa inta imaqlaysa inta kaleba insha allaahu inaan ilmahan agoonta ah aan ka farxino madarasada qaabka loo dhisi lahaa iyo qof kasta wuxuu ka geysan lahaa insha allahu idinka ayaan ilaga fadhiyaa taasna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu waalidiinta iyo intana maqli doonta inay dadka u sheergareeyaan boqolaal arday oo isugu jirta danyar iyo agoon ayaa wax ka barata madarasada aytaanun masaakiin ee xaafadda horseed guddiga doorashooyinka qaranka ayaa diyaariyey goobaha loo aasteeyey inay ka dhacaan codeynta doorashooyinka muwaadiniinta gudoomiyaha guddi howsaadka howlgalka doorashooyinka qaranka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ahna kusimaha gudoomiyaha maxamed amiin ayaa waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka in ka badan siddeed boqol oo goobood u aasteeyey in ay ka codayn doonaan muwaadiniinta ku nool gobolka banaadir
waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada soomaaliyeed annagoo ku sugan xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankii sohdimaha uu diyaariyey howlgalka astaynta goobaha codbixiyaasha gobolka banaadir si waafaqsan qodobka tobanaad fakradda shanaad ee xeerka lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo awood u siinayo guddiga madaxa bannaan in uu sameeyo muxuu ahay sohdimaynta deegaan doorashooyinka si xilliyaysan iyo inuu asteeyo xarumaha codbixinta iyo si la mid ah faqradda toddobaad ee isla qodobkan tobnaad oo sheegayso inuu guddiga awood u leeyahay inuu cayimo tirada iyo goobaha codbixinta yaa guddiga madaxa bannaan doorashooyinka wuxuu diyaariyey howlgalka aad arkaysaan ee loogu tala galay in lagu soo asteeyo goobaha gobolka banaadir ee loogu tala galay inay ka codeeyaan maalinta doorashada shacabweynaha soomaaliyeed ee iska diiwaangeliyey gobolka banaadir goobaha uu qorsheeyey guddiga inuu soo asteeyo waxay ka badan yihiin siddeed boqol oo goobood howlgalkan aan u taagannahay amaanta uu bixi doono guddiga waxaa horkici doono komishineer maxamed cumar samatar oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka sohdimaha waxaa ku wehelin doono agaasimaha muxuu ahaay guddiga doorashooyinka ee maamulka gobolka banaadir guddiga doorashooyinka ayaa hore u sheegay in bilowga bisha setembar la gudagali doono udareeridda doorashooyinka dalka islamarkaana laga bilaabi doono gobolka banaadir tobabar ku saabsan xuquuqda aadanaha ayaa waxaa lagu qabtay gobolka banaadir saare cabdi ayaa soo jeedinaysa wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay tobabar ku saabsan xuquuqda aadanaha ee shaqada booliiska kaas oo loo qorsheeyey saraakiisha booliiska maamulka degmada iyo ururada bulshada rayidka furitaanka tobabarka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka baay iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yaasiin ayaa faahfaahin ka bixiya ujeedka tobabarkan inaan qaadano ama ka faa'iidaysanno tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqul insaanka ama xuquuqul aadanaha oo muhiim u ah hoolmaalmeedkeenna haddii ahaan lahayd ciidanka booliiska dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan dadka koonfur galbeed oo halkan nagala joogaan maamulka degmada baydhabo ururka haweenka ururka dhallinyarada iyo tiim ka socda wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya tababarkan wuxuu fokas ka saarayaa see booliiska dowladda koonfur galbeed soomaaliya u ilaalin lahaa xuquuqul aadanaha iyagoo oolba ilaalin jira at least in la xusuusiyo shuruucda caalamiga maxay ka qabtaa sharciga soomaaliya muxuu ka qabaa ilaalinta xuquuqul insaanka muxuu ka qabaa sharciga dowladda koonfur galbeed soomaaliya dastuurkiisa iyo xeerarka kale ay dejiyeen wasaaradaha kala duwan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo aan ognahay muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqul insaanka sidoo kale iyagana bulshada maxaa loogu baahan yahay xuquuqda sida loo ilaaliyo bulshada iyagana waajibaadaa saaran mas-uuliyaadna sidoo kale waa saaran yihiin loogu baahan yahay inay dadka kula macaamilaan kula shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha booliiska markay imaado saa idinkaba ka wareysiin booliiska waxay lafdhowr u yihiin ilaalinta nabadgelyada bulshada ku nool degmadan baydhabo sidoo kalena gaar ahaan waa dadka ugu dhow la jaan qaadi kara la falgala habeen imaan la shaqeeya shacabka marka tababarkan focuskiisa waxaa saari doonaa marka hadduu ilaa heraa bulshada ururada haweenka iyo dhallinyarada iyo maamulka degmada iyo booliiska si ay u wada ilaalin karaan iyagoo wada jira xuquuqul insaanka booliiska naftarkiisa xaq uu leeyahay qofka shacabka ee booliiska xuquuqdiisa u ilaalinaa qofka booliiska sarkaalka markaa shaqeynaayo ama askariga markaa shaqeynaayo shacabka sidoo kale xuquuqdiisa oo ilaalinaya se nidaamada caalamiga maxay ka qabaan universal declaration waxyaala lahaa jiro shuruuc caalami ah oo soomaalia qayb ka tahay sidoo kale sharciga waddanka guud ahaan soomaaliya shuruucda dowladda koonfur galbeed maxay ka qabtaa iyo guud ahaan sharciyaalka kale xeer nidaamiyaasha iyo dowladda koonfur galbeed ee dejisay in laga ansixiyey golayaasheeda kala duwan hadii aalayd golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ugu dambeyn madaxweynaha saxiixay shuruucdaas iyo waxyaalahaas o dhan waa laisla fiirin doonaa iyo shaqo maalmeedka see loogu dabaqi karaa ilaalinta xuquuqul insaanka tababarkan wuxuu noqon doonaa tababar iska kooban hal maalin ah idinkan waxaa laidinka rajeynaya inaad ka faa'iidaysataan dad khubro eh casharadaas bixin nala jooga hadduu ilaa hira casharadan marka inaad ka faa'iidaysataan markaad laabataan in sida loo dabiiqi lahaay aa ka shaqaysaan marka hadduu ilaahira waxyaalaha tababaradan iyo isu imaatankan iyo diyaarinta barnaamijyadana wuxuu- waxaa just loo xoojinaya marka nidaamka shaqada booliiska sidii loo hagaajin lahaa iyo bulshada wacyigoodan in la dhiso si ay ula falgali lahaayeen hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska oo lafdhawar u ahaa a- a- arrimahan hadduu ilaaha yaraa degmadan baydhabo tababaro kala duwana hadda ka wadnaa degmooyin kale guud ahaan ee, dowlad koonfur galbeedna saasoo kale a- ka- ka rajeynayna hadduu ilaahay inaan saas u gaarno iyadoo la ilaalinayo nidaamka uu madaxweynaha dejiyey oo ah maamul daadejinta iyo in bulshada la gaaro Ee, mar walbana waxaa xooga saari doonaa inaan dhisno een, wacyiga iyo khibradda ciidanka booliiska dowlad koonfur galbeed guud ahaan hay-adaha amniga dowlad koonfur galbeed iyadoo akaabeena marka ciidanka wacyigiis leh haddii la dhiso bulshadani aysan qayb ka ahayn xoogaa culays ay keenaysaa oo isla jaanqaadkii wacyigii booliiska iyo ciidanka kala duwanaaya ee dowladda iyo bulshada is- islama jaanqaadi karaan marka wasaaradda amniga waxay commitment qaadatay in bulshada qeybaheeda kala duwan haddii aalid odayaasha dhaqanka haweenka culimaa diinka dhallinyarada iyo dadka barkacyaasha oo lafdhabar u ah iyagana dadka deegaankan deegaanada ku nool in iyagan wacyigooda lasoo dhiso khibradahooda laga faa'iidaysto sidoo kalena baahiyahooda iyo duruufahay ku shaqeeyaan la dhegaysto
gaadiid loogu adeegi doono shacabka ayaa waxaa la gaarsiiyey xarumaha gobolada puntland waa ka wariyaheyna nuur maxamed wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland mudane maxamed faarax maxamuud uuna weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane axmed jaamac jowle ayaa gaadiid ku wareejiyey xarumaha dakhliga wasaaradda ee gobolada dowlad goboleedka puntland wareejinta gaadiidkan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland xisaabiyaha wasaaradda ee gobolka nugaal iyo agaasime ku-xigeenka waaxda deeqaha dibadda wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland mudane maxamed faarax maxamuud ayaa ka warbixiyey gaadiidka ay wareejiyeen baabuurta tan oo sideedda ah toddobo hadda halkan bay noo joogtaa iyo baski weynaayo eh, loogu talagalay dekedda boosaaso oo asagana boosaaso maaragtay een, naga jira Een, waxay ka mid tahay gaadiidka kan maantay een, la wareejiyey horumarka wasaaradda maaliyadda Een, iyo annaga oo rabna gaadiidkan ujeeddadiisu ay tahay in dakhliga wasaaradda maaliyadda kor loo qaado sida ugu badan oo gaadiidkan lagu wareejiyey waa qaybaha dakhliga iyo turbataariyada ujeedkuna waxaa weeye baabuurtan ma aha baabuur lagu xaragoodo waa baabuur wax soo saar waayo waxaan rabaa inaan ku dardaarmo een, baabuurta tan eh, sida agaasimuhu sheegay kulligood g b s in lagu xiro haddana baabuurta tan ga- la xanaaneeyo baabuur cusub waayo cid idinkaga horraysay oo halkan joogtaa ma jirto siday dekedda uga soo degeen baa laydinku wareejiyey baabuurtaas marka waxaa la rabaa in si gooniya loo xanaaneeyo shaqooyinkii loogu talagalayna lagu qabto oo ah wax soo saarka iyo kordhinta dakhliga maantay baabuurtan een, ma timaadeen in la iibiyo een, laguwana wareejiyo hay-adahan haddii agaasimaha guud xisaabiyaha guud agaasima ku-xigeenada qaybta maamulka qaybaha kala duwan ee wasaaraddu haddaysan dadaal dheeraada samayn runtii tiim waxaad tihiin aan ku faani karno tiim waxqabad aad iyo aadna waa idinkugu mahadcelinaynaa dadaalkaas iyo mas-uuliyaddaas aan u hayno een, dowladda puntlandna waxaana la ka rabaa mar walba inaannu laba jibaarno een, wasaaradahana iyo hay-adaha kalena aannu u noqonno example gaadiidkan lagu wareejiyey xarumaha dowlad goboleedka puntland ayaa lagu soo iibiyey si isku tashi ah waxaana loogu adeegi doonaa bulshada markaana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo waxaa la soo gabagabeeyey xiritaanka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda liverpool ayaa qarka u saaran inay la saxiixato waryahanka alexander issa oo ka socda newcastle heshiiskii rikoor british ah liverpool iyo crystal balace ayaa ku heshiiyey in heshiis soddon iyo shan milyan oo lacagta yuroga lagu keenayo daafaca dhexe ee mars bayer morog ayaa ogolaatay in heshiis cusub oo toddobaatan dhibic shan milyan ilaa iyo siddeetan iyo ko dhibic shan milyan lacagta yuroga si ay amaah ugu qaataan waryahanka chelsea ee lagu magacaabo jackson iyadoo heshiiska uu leeyahay qandaraas ibsasha waajib ah newcastle ayaa heshiis konton iyo shan milyan ah u gaartay inay ula soo wareegato waryahanka lagu magacaabo yona wither waryahanka b s g ee lagu magacaabo cola ayaa ku sugan london si uu marbaaritaan caafimaad kahor inta uusan amaah ugu wareegin kooxda tottenham markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada saaka waxaa la diyaara wariyana nuur
waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada hafka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dolar bariiska safaari ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar hafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar hafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar jirgaanka cadeeda ayaa la kala siisanaya soddon iyo kow dolar koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun halka koombada digirta salbukada la kala siisanayo shan iyo labaatan kun sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhara ayaa halka dolar bixinta la kala siisanaya soddon dhibic saddex halka qabashada la kala siisanayo soddon xubintii sarifka iyo suuqyadaah waa nagintaa halka warkaasi aad kala socotaan waa radio isnaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah loo xiray safaaradooda qaahira kadib markii mas-uuliyiinta masar ay ka qaadeen xindaabkii dhanka ammaanka ee dhismahaasi xafiiska arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay in dhismaha ugu weyn ee safaaraddu ay ku leedahay degmada garden city ee caasimada si u xirnaan doono ilaa iyo laga dhameynayo qiimeynta saameynta isbedeladani isagoo dhanka kale cadeeyay in safaaradda ay sii wadi doonto howlaheeda shaqo go-aankan ayaa lagu soo waramaya inuu yimid kadib markii si isdaba joog ay masar u dalbatay in jawaab laga bixiyo sidii u k u maareysay mudaharaad hore oo ka dhacay magaalada london wararka ayaa waxay sii tibaaxayaan in wasiirka arrimaha dibadda ee masar uu toddobaadkii hore taleefon kula xiriiray la taliyaha amniga qaranka ee britain isagoo ka codsaday in la cadeeyo xarigga xarigga ayaa dood dhaliyey masar iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta siyaasadda masar ay ka codsadeen dowladda masar in ay ka qaadaan xidaabkii hore ee safaaradda u k ku yaala magaalada qaahiraha ee wadanka masar qodobkaasi arrimaha dibadda ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimo saaka iyo salaasaad ka dhageysanayseen warbaahinta isnaa ee magaalada jowhar nabadgelyo